waxaan ku sugannahay magaalada habaasweyne ee xarunta deegaanka laga soo doortay ee koonfurta wajeer waxaan halkan kula kulmay dhammaan hay-adahan dawliga ahayn deeqbixiyayaasha saraakiisha dowladda iyo duqeytida magaalada qaar ka mid ah annagoo ka wada hadlaynay sida aan u dardargelin lahayn ololaha looga hortegaya abaarta aadka u kulul ee ku dhufatay ummadeenna waxaan isu keennay mataqaanaa ee madaxda dowladda hoose iyo mataqaanaa ee hay-adaha aan dawliga ahayn iyo dhammaan inta ku howlan inay dadka uga tabarucaan xaaladda abaarta ee jirto waxaan dhegaystay warbixinno badan oo ay soo jeediyeen hay-adaha amniga iyo hay-adaha samafalka waxaa inoo mataqaanaa caddaatay in gargaarka dadka la gaarsiinaya inkastoo haatan lagu howlan yahay uu yahay mid aad gabaabsi u ah islamarkaana loo baahan yahay in hay-adaha iyo dowladduba ay dardargeliyaan gargaarka ay u fidinayaan ummadda ay abaartu ku dhufatay xoolihii way liitaan dadkii biyola-aan baa haysato waxaa kala fogaaday masaafaha ay u kala soconayaan xoolaha dhulka daaqa ah iyo meelaha ay biyaha ka jiraan ay biyo ka helayaan taas ayaana inta badan nuglaysa xoolaha waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu na soo roobo oo raxmaddiisa na siiyo marka xigto waxaan ka codsanaynaa dowladda in ay gargaar u fidiso ummadda tabaalaysan ee abaarta la ildaran